arrinka inta aan meesha joognay gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraateen sidaad ku aragteen war saxaafadeedkii ay soo saartay wasiirka dekedaha oo ay ag taagan oo ku baxay amarka ra-iisul wasaaraha mowqifka dowladda federaalka soomaaliyeed waa mowqifka ku cad war saxaafadeedkaas macnaheedu waxa uu yahay heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walbo ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhowaynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maalgashato waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladda uu madaxweyne ka yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna ay u igmitay inay geli karaan heshiis noocaasa ilaalinta midnimada xorriyadda iyo ilaalinta ammaanada loo nalo kugu dhiibay ummadda soomaaliyeed waa waajibka koowaad oo na saaran waana muhiim haddii aan nahay madaxda qaranka inaan ilaalinno ammaanaday ummadda soomaaliyeed noo dhiibatay madaxnimadu waxay tahay inaad shacabka soomaaliyeed soo hor istaagto aad u sheegto waxa jira marka ay jiraan arrin ay ka murugoodaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed annagu waxaan u dhaarannay idinka inaad idin difaacno waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinka idin difaacayno qof walboo soomaaliyeed laakiin waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo midnimada iyo xorriyadda ummadda soomaaliyeed qof walboo soomaaliyeed waxaa laga rabaa inuu qaybtiisa qaato qof walboo soomaaliyeed waxaa la rabaa inuu soo istaago dowladnimadii soomaaliyeed way soo laabatay meel fiican ayay maraysaa sidaas daraaddeed ayaan waxaan ugu baaqayaa shirkadaha raba inay waddankan ka ganacsadaan ama heshiisyo ka seexaan waxaan leenahay hal dariiq keliya ayaa sax ah dariiq walba oo kale oo aan ahayn soo maridda hay-adaha federaalka oo loo ogmaday oo ku salaysan dastuurkeenna waa dariiq aanan aqbalayn lana tiigsanayno sharciga